ama madashani maalintii shan labaad maanta ay gelayso waxaa la filayaa in maanta gabagabadii ay noqoto oo arrimihii markaasi lagu ballamay ee laga doodayay oo ay kamid ahayeen qiimeynta arrimaha siyaasadda arrimaha amniga iyo arrimaha dib u dhiska soomaaliya lagu qiimeynayo in doodahaasi ay soo gabagaboobaan ayaa la filayaa kadibna lasoo saaro warmurtiyeedkii shirka ee labada maalmood socday arrimaha siyaasadda maxaa laga fili karaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalka sidaad og tahay soomaaliya bishii january waxaa la gaaray go-aan ah nooca amaba qaabka doorasho ee dalka ku habboon ee la filayo in dhammaadka sanadkan amaba marka la gaaro bisha agost doorashooyin ay ka dhacaan dalka nidaamkaas ayaa la qaatay khudbadihii madaxda ay jeedinayeen caalamkana si weyn ayaa loogu soo dhoweeyey weliba loogu bogaadiyey dowladda federaalk ee soomaaliya go-aankaasi ay gaartay waxaa kaloo iyana la filayaa amaba sida khudbadaha ka muuqatay lagu muujiyey taageero lasii wadayo oo loo fidinayo soomaaliya si loo dhammaystiro barnaamijyadeeda siyaasadeed dhinaca amniga iyo dhinaca dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha intaba marka warmurtiyeedka soo bixi doonana waxaa inta badan uu noqon doonaa mid khudbadahaasi tixraax ku sameynaya ilaa hadda ee wax heshiisi ah oo dowladda soomaaliya ay gashay miyaa jira way jiraan oo kulankani waxaa barbar socday kulamo iyaguna gaargaar ah iyo wadahadallo gaargaar u socday waxaan ka xusi karaa heshiiska ugu muhiimsanaa ee halkan dowladda soomaaliya ay ku gashay heshiis dhinaca tamarta ah oo ay wada gaareen soomaaliya iyo turkiga sidaad og tahay soomaaliya waa wadan haatan soo dhaweynaya maalgashi kala duwan balse caqabada jirta ayaa waxay ahayd dhinaca tamarta oo ma jirin tamar la isku haleyn karo oo maalgashi amaba mashaariic waaweyn lagu fulin karo haddiise barnaamijkan haatan lagu lagu heshiiyey uu miro dhal noqdo oo soomaaliya markaasi ay gargaar dhinaca tamarta hesho waxaa hubaal ah in howlaha dhinaca maalgashiga ay noqon doonaan kuwi kuwa si fudud lagu fulin karo daa-ud laakiin arrimaha ku saabsan maalgashiga marka laga hadlayo xaaladda amniga ee dalka ka jirta ma saamaxaysaa maalgashi xoog leh waddanka in lagu sameeyo dabcan soomaaliya waa dal haatan kasoo kabanaya colaado iyo dhibaatooyin badan oo soo jiray amniguna ma taagna markii dhibaatadu ay bilaabanaysay heerkii lagu tilmaami jiro hore ma taagna marba meel ayaa loo sii gudbayaa marka taasi ayaa ah tan keenaysa dhiirigelinta ah in xitaa dalalka caalamka ay taasi aqoonsadaan oo heshiiskaasi la galaan haddii uu jiri lahaa welwel aada u weyn ma dhici laheen in dal sida turkiga oo kale heshiis noocaasi uu la galo soomaaliya soomaaliya waxaa haatan ka muuqda horumar dhinaca amniga ah horumarkaasina rajadu waxay tahay in uu sii gaaro heer aada u wanaagsan oo markaasi saamixi doona in iyagoo kaabayaasha dhaqaalaha ay diyaar yihiin halkaasi hore looga sii dhaqaaqo